acuudu biاllahi min الshayطaan الrajim bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan horey u ballan qaadnay kitaabu اlfaraa'id ama kitaabkii alraxabiya la dhihi jiray haddii aan dhammayno inaan raacino takmilatan lilfaa'ida saddexda aayadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga hadlay faraa'idka inaan raacino sidii ninka daalibka ah markuu qawaaciddii asaasiga ahayna uu garto qawaaciddaas meesha laga keeno aslul usuul oo kitaabkii ilaahay faraa'idka aayaadkii ugu hadlayna uu garto inta ka dambaysa tafaasiil inuu sii dhex gala unbaa u haraysa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in baab dhan oo min abwaabi alfaraa'id inuu u furmo khaasatan culuumta hadda wakhtigan wuu fududaaday qofkii aalalxaasib uu qaadan karaa haddii qawaaciddii iyo sida loo kala hormarinaya sidai isu xijaabayaan iyo ahlulfuruud iyo ahlulcasaba uu kala garto xisaabaadkii waxaad moodaa waagii hore dhibka lagu qabi jiray inaysan jirin marka maanta waxaan rabnaa inaan ku darno saddexda aayad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala faraa'idka ugu hadlay bitafsiil oo la yidhaahda xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala faraa'idda qeybinteeda rasuulna uguma tegin walaa ijtihaadi almujtahidiinna uguma tegin asigaa caddeeyey wixii kalena waxaa laga fahmaa qur-aanka qawaaciddiisa marka qur-aanka faraa'id waxaa la yihahdaa mansuus weeyaan marka saddexda aayadna bitaqdiirin min allahi waxay ku wada jiraan suurat annisaa laba aayadna way isku xigaan aayaddana waa midda suurat annisaa midda saddexaad miday ku dhammaata waay marka waxa weeyaan aayadda koobaad waxa weeyaan waa aaya min suurati annisaa oo raqamka ixdaa cashar wadata kow iyo tobanka lambarkeeda uu yahay aayadda koobaad weeyaan midda kalena waa midda laba iyo tobanaad oo iyaday ku xigtaa midda saddexaadna waxa weeyaan aakhira suurat annisaa suuradaas oo isla aayaadkan ku jira midda ugu dambeysa weeyaan saddexdaas aayadood midba qeyb bay mucaalajaysa aayadda koobaadoo hadda aan ka bilaabi doono waxay ka hadashay caruurta ama owlaadka sida loo dhaxal siinayo iyo labada waalideyn hooyo iyo aabbo dhaxalkoodu yay aayadda koobaad ka hadashay aayadda labaadna waxay ka hadashay dhaxalka labada zawj oo isqabto haddii midkooda u dhinta midka kale sida uu dhaxli karo iyo sida shuruudooda u yahay iyo walaalaha meydka ku aabbaha ah aayadda labaadaad intaasay ka hadlaysaa aayadda dambe oo suurat nisaa ugu dambaysana waxay ka hadlaysaa miiraath alikhwa walaalihii oo ama kuga aabbii kuga hooy ahay ama kuga aabba ahay dumar iyo rag waxay ahaadaanbo yay aayadda saddexaadna ka hadlaysaa marka aayaadkaasaan rabnaa inaan aan dul marno acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim yuusiikum اllahu fi awlaadikum lidakari mithlu xadi اlأnhayayn fain kuna nisaءa fowqa اthnatayni falahuna ثulutha ma tarak wain kaanat waaxidaة falaha الniصf wliabawayhi likuli waaxidi minhuma الsudus mima taraka in kaana lahu walad fain lam yakun lahu waladu wawarihahu abawaahu faliummihi الthuluth fain kaana lahu ikhwat faliummihi الsudus min bacdi wasiyati yuusii biha aw daynin aabaa'ukum waabnaaukum aabaa'ukum waabnaa'ukum laa tadaruuna ayuhum aqrabu lakum nafca fariidata min allah in allaha kaana caliima xakiima aayadda koobaad taas weeyaan waxaana aada runtii aan ula yaabsanahay oo qofka muminkaa laa yanqadi cajabuhu waxaa weeyaan qur-aanka balaaqadiisa iyo sida usluubtiisa oo rafiica ah wax la koobi kara ma aha waa qur-aan icjaaz ah faraaidkii markii hadda aan akrinayni musanifkii hore kitaabkiisi asigoo hadda sida uu wax u tartiibiya aada yaabaysid markii la barbadhiyo kalaamka ilaahay yani siday u kala sahlan yihiin iyo siday u kala qurax badan yihiin wax lays barbardhigi kara xataa ma ah xataa qaala ahlulcilmi lama yiraahdo bay yiraahdeen ina sayfa amdaa min alcasa yani lama yirahdo seeftan waxay ka af badan tahay seeftan ulbay ka af badan tahay lama yira wax lays barbardhigi kara ma ah hariibna ma ahanoo qur-aankan waxaa weyaan dadkii ahlulfasaaxada ah ayaa ilaahay kula taxadiyayo qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu calى an yaأtuu bimili hada اlqur'aani laa yaأtuuna bimilih hadday isugu tagaan oy ciddii rabaan u kaalmaystaan qur'aankan oo kale lama imaan karaana lyiri qul faatuu bisuurati min milih iska dhaaf wax kale suurad qur'aanka kamid oo kale keena lyiri waxaad sheeganayseen qur'aanka muxamed baa agtiisa ka alifay muxamed waa carab waa quraysh adinkou idinka mid yahay haddii uu qur'aankan min cindii ou kala yimid adinkoo hadeertaan ka weyn oo ka yar oo lada ah bal qur'aankii wax lamid ee la kaalaya bal qur'aankaas hadda fiira iyadoo faraa'idkii wax ka adag aysan jirin usluubta u siyaaqay bal fiiri markaasuu ilaahay wuxuu leey yuusiikum ullahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii awlaadikum caruurtiina dhaxalkooda lidakari wiilka mithlu xadi lunthayayni labadii gabdhood nasiibkoodoo kale inuu leeyahay laba gabdhooda wiilka lamid yahay marka dardaarankaas waxaa weyan yajibu tanfiiduhu waxaa inuu waajib yaha kugu daliila ilahay wuxuu iri fariidatan min allah aayadda waxaa lagu dhameeyey waa fard ilaahay xaggiisa ka ahaaday marka inaad adiga tiraahdid anigaa garanaa caruurtaydi say u kala fiican yihiin anaa dhaxal siinaya inaad tiraahdid waxaa weyaan dembi weyn bay kugu tahay marka waxaa lagaa rabaa inaad ilaahay u daysid asaa xoolaha qeybiyey caruurtana asigaa kaa yaqaano say wax u kala mutaystaan waa mid midda kale waxaa weyaan qaanuun kale oo la keeno oo ilaahay qaanuunkiisa la barbar dhiga waa gaalnimo weeyaan walidaalika culamadii siyaad bare iyo wixii lamid ahoo andimada maanta caalamka ka jirta waxay uu gaal xukmiyeen ilaahay axkaamtiisoo saas u cadcad yay si bareerla u diideen ayagoo gaalo ku raali garaynayo waxay leeyihin dumar iyo rag in la yirahdo waa kala badsan yihiin waa takhalluf iyo caqliyadii hoos u dhacday weeyaan dumarka ragay lamid tahay sax weeyaan ragga dumarka meelo badanay kala mid yihiin meelo badanna ilaahay baaba dumarka ka fadila ragga oo sida caruurtooda oo kale way kaga xaq badan yihiin baa la yidhi meelna waxaa weyaan raggaa laga fadilay intaba in ilaahay laga maqlaahu waa min samiimi aliimaan iimaankaaday qeyb ka tahay marka adigay khiyaar kuu taallaa inaad iska daba orodid waxa kan oo maanta caalamka ka jiro oo dumar iyo caruur iyo kilaab iyo balaayo laleeyahay oo waxaan jirin la kormarinayo iyo ilaahay sharcigiisa inaad qaadata haddaad dumar tahay iyo haddii aad rag tahayba samicnaa wa atacnaa baa lagaa rabaa haddaad u dhegaysatidna waxaad arki doontaa xikmada ilaahay sidaan inay ku jirta ayaad arki doontaa marka ilaahay wuxuu leey yuusiikum allahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii awlaadikum yani fii miiraathi awlaadikum lidakari an yakuuna lidakari mithlu xadi lunthayeyni lidakari inuu leeyahay wiilkii mithlu xadi lunthayeyni labadii dumar nasiibkoodoo kale inuu wax lamid inuu wiilka leeyahay inaad saas u qeybiso inuu ilaahay idiin dardaarmaya ayib mithlu xadi lunthayeyni marka yani maxay tahay baa laleeyahay macnaheeda mousaas dumarka in la xaqira maya maya waxa weeyaan qof kasta meesha u laaiq hala dhigaya shareecada islaamka markii dhaxalka la qeybina raggaa la fadilay sax markii la yihaahda fiiri taxamul acbaai dunya takaaliifta hala taxamulana dumarkaa la fadilay oo dumarkii markii labadii qofood isguursadaan fiiri ninkii naagti waa u baahan tahay ninkii naagti waa u baahan yahay maadaama isu baahan yihin maxaa loo dhihi waaye markay is aroosayaan guriga ha isla keensadaano maharkii niba qeyb ha la siiyo masruufka halaysla bixi maxaa loo dhihi waay liannaha hiya bixaajatin ila arajul kama ana arajula bixaajatin ila almar'a labadoodii shahway kala gudanayaan limaada loo yiriyey ninkan arooskii ha bixiyo mahar asiga ha bixiyo gurigii aleebtiisa ha dhigto masruufkii hala baxo naagti lama weydiin waxaasoo dhan yaa daran markaa dhexal oo hal mar imaanaya iyo wax joogtaa marka laisbarbar dhiga yaa daran bilaahi calaykum markaasaa layihi dumarka hadday malyaanyiin leedahay gurigeed ay joogeen lacagteeda aabeed ay ka dhaxashay ama xoolihii ay shaqaysatay gooni ba leedahay masruuf inay ku bixisay shardi ma ah hadday ayda deeqdo waa goonigeeda laakiin wax ku ijbaaraya ma jiraan taas wax ka hadlaya ma arkiisoo dhahay lama dhahay dumarkii raggii waa laga fadilay meeshan waxaa weyaan dumarkii ragga waa isla egyihiin ma ay mushaarkooda la baxaan lama dhihin intaan waajiba ninka laga saaray dumarkana intaan laga saaray haddii waxaa la yidhaahdaa laba caruuroo isla dhalatay aabood hadduu ka dhintay midna gabar ay tahay midna wiil saddex boqoloo kun oo doolar ugu tago oy labadii wada baaluqaan ninkan laba boqoloo kun doolar looga tegay markuu rabay inuu guursado imisuu guri alaab ku bixinaa imuu aruusan ku dhisaa imisuu mahar ku bixinaa imisuu gabadhii alaabteeda ku bixinaa labadii boqol waxaa laga yaabaa arooska inay kaga baxdo gabadhan markii la aroosa ayada waxeedii in bixis iska dhaaf wax dheeraada helay dahab bay helay guri bay helay masruuf bay helay waxeedana sharikay ku darsan kartaa marka fiiri qaybinta ilaahay wuxuu u qaybiyey ninkan caleyhi mas-uuliyaat fii maa bacdu naagtaana wax kalama saarno marka ilaahigiiga oo abuuray alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir ilaahigii khalqi abuuray miyuusan garanaynin ilaahaygii abuurtay asaga garanaya wax munaasibka ah laakiin hal ilaah baa lagu fiirinayaa oo gaalo raalligaraynteeda yaa hal meeluu islaamka markuu dumarka raggi ka fadilo raggi la fadilay yaa maanta dhan ayadayaa la dultaagan yahay lama fiirinayo meelaha kale uu ilaahay subxaanah watacaala dumarkii ku fadilay oo ala yidhi hataa ilmihii la isla dhalay oo ninkan masruufahay in la yidhi hooyada kaga xaqnimo badan oo aabbihii laga hormariyay thalaatha maraad lama fiirinin markii la yihi ninkii naagtii isqabeen ninkii asaa masruuf laga rabaa asaa la yihi liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah ninkii asigaa laga rabaa waxoo dhan marka sharciga ilaahay wuxuu rabaa iimaan in lagula yimaado lianno ani maxay ii taraysaa maanta dhan haddaan gaalo gurbaan oo tuma dabaraaceeda ma cumrigaygay cumri iigu dari karaan ma caafimaad bay isii karaan hadhow ilaahay markaan hortaga ma iiga jawaabi karaan hadday wax ii tarayaan hadeertaan sanada igu socdo waan arkaa waan duqoobayahaa sanad kastaba mar kasta waan jiranayaa haddii allahaas oo mar kaste haduu rabana jir jiraysiinayo hadduu rabana caafimaad siinayo hadduu rabana idilayo hadduu rabana idaynayo haddaan maanta ku madax adkaado cidda hadhowtama agtiisa iiga shafeecaysa yaawa marka waxaa layihaha cid haddii cid aan ku xiiri dooni kuu qoynin dadkan ay ku dhumeen hadhow ilahay hortiis wax kaaga jawaabayo maleh magaalnimadan iyo baraaqada wax taraysa male maanta haddii lagu soo qabto neefta kugu cishoonto allah unbaad leedahay fartaad kor u taagaysaa wax kale waad iloobaysaa allahaas maalintaas aad isu dullaynaysid intaad xoog leedahay awood leedahay ilaahaas ka dambey sidaasay ku fiicantah maslaxadadan ay tahay marka fain kuna nisaaa fowqa thnatayni falahuna thulutha maa taraka fain kuna hadaa yihiin marka gabdhihii nisaaan naaga keligood hadaa yihiin caruurtii fowqa thnatayni laba ka badan falahuna waxay leeyihiin dumarkaas thuluthaa maa taraka aabbahood wuxuu ka tegay markii saddex loo dhiga laba qeyba ka leeyihiin marka lidakari mithlu xamdi lunthayni markii la soo sheegay yaa layihi fain kuna nisaaan caruurtii haday noqdaan marka dumaray wada noqdeen caruurtii fain kuna nisaaan haday noqdaan dumar fowqa thnatayni laba ka sareeya fowqa thnataynidaas waxaa soo dhexgalayo ithnatayni xataa way ku jiraan laakiin fowqa thnatayni haddii la yihahda macnaha waxaa weeyaan labana way ku jirtaa liannahu aqalu ljamci fi luga alcarabiya laba ugu yar fowqa thnatayni waxaa looga hadlay laba wax ka badan yacni hadday dumarkii bataan gabdhihii labaatan hadday gaaraan maalkii saddex marka loo dhiga labay leeyihin hadday laba yihiinna markii saddex loo dhiga laba unbay leeyihin waa isla mid marka waaxidba hadday ka badato ilaa waxay rabaan ha gaaraan haddii caruurtii ay dumar noqdaan oy hooyadood dhexlayaan ama aabahood dhexlayaan maalkii saddex marka loo dhiga laba qeybay ka leeyihin marka fowqa thnatayni waxaa loo leeyahay waxaa weeyaan baa laleeyahay wixii badan oo dhan inay ayga soo dhexgalayaan in la ogaado kow mida labaad in laba ay ku jirta waxaa u daliil eh wa in kaanat waaxidatan falaha nisfu baa layidhi ilaahay markuu waaxida sheegay laba wax ka badan ou sheegay labadii intee la raacsiinaya labadii waxaa la raacsiinaya wixii badneeda la raacsiinaya marka almuhim hadduu aabba dhinto uu caruurtiisa gabdho keli ay yihiin maalkiisa saddex marka loo dhiga labaa gabdhihii la siinayaa inta soo hartane dadkiisa kaloo dhexlaya la aadinaya hadduu awow joogo haddii walaal kale oo maxaan ku iraa meydka aabbaha walaalkiisa hadduu joogo haddii adeerka uu joogo wixii kale la aadinaya fa in kunna hadday yihiin caruurtii oo gabdhihii ah nisaaan naaga hadday noqdaan fowqa thnatayni laba ka sareeya iyo laba laba iyo wax ka sareeya saas waa macnihi laba iyo wax ka sareeya hadday yihiin falahunna waxay leeyihiin huluthaa maa taraka huluthaani bay eed nuunta idaafaa loo gooye thuluthaa maalki thuluth laba saddexdiisa marka loo dhiga laba ka mid eh yay leeyihiin maa taraka meydka wuxuu ka taga markay saddex loo dhiga laba ka mid eh wa in kaanat waaxidatan hadday tahay mid keligeedni wixii laga dhintay aabbihii ama hooyadii ay ka dhinteen gabar keligeed hadday tahay falaha nisfu maalka niskiisa yay leedahay ayib marka hadda waxaa laga sheekeeyey awlaadu sulbi meydkii waxaa leeyihi hadduu wiilal iyo gabdha leeyahay maalkii waxaa loogu qeybinaa lidakari mithlu xadi lunthayeyni hadday wiilal wiilal keligeed leyihin waa laga aamusay liannahu biijmaaci lmuslimiin haddii wiil keli aad ka tagtid iyo laba iyo wax ka badan xoolii ayagaa wada qaadana casabo waay laba waalidiin unbaa la dhaxlay ayib hadday gabdha yihiina layidhi markaan hadday mid tahayna maalka niskiisa ay leedahay mid wax ka badanoo laba iyo wax ka badan hadday yihiinna maalka saddex marka loo dhigo laba qeybay leeyihiin kuwaas waxaa la yidhaha awlaadu sulbi waxaa lamid biijmaaci lmuslimiin ou khilaaf ka joogin owlaadaadi haddii la waayo owlaadaadi waxay dhaleen yaa ku dhexlay nin baa dhintay wiilkiisii wiiluu ka tagaa joogo wiilkiisiina waa dhintay laakiin wiiluu ka tagaa joogo wiilkaas xoolaha dhan asaa qaadanay waxaa joogo wiilkaadii gabar uu ka tagay baa joogto sidii gabadhaada nisfil maalkaaga qaadan lahayd gabadhaas wiilka u dhalay nisfil maalay qaadin laakiin haddayna gabadhaadi joogin waay haddaad gabadhaadi ka tagto iyo wiilkaadi gabar u dhalay gabadhaada nis ay leedahay gabadha wiilkaada gabadhiisane sudus ay leedahay takmilata thuluthaina la yidhaahdaa marka almuhim owlaad haddii la waayo owlaadulibni wiilkaada caruurtiisa booska imaanay wiilkaada wuxuu dhalay gabdho iyo wiilal waxay ahaadaanba way ku dhexlayaan ahlulfarad iyo ahlulcasabay isugu jiraan hadday gabdho keliyaheedyihiinna sidaas oo kale waa hadday caruurtaada ood adiga dhashay wiil hadduu ku jiro waxaada waxay dhaleen ma imaan karaan wiilkaana hortaagan waxaada maalan haddaad laba gabdhood ka tagtid wiilkaada wiilow dhalayna laga tago labadii gabdhoodood dhashay maalka saddex marka loo dhigo labay qaadanayaan wiilkaada wiilkuu dhalayna inta soo hartuu casaba u qaadanaya marka culamada waxaa lagu ijmaacsan yahay awlaadu libni ka awlaadi sulbi cinda faqdi awlaadi sulbi markii caruurtaada ay joogin ama maalka hadday dhammayso waayoonay gabdho yihiin caruurtaada caruurtooda yaa loo bedelaa markaas saas waay ayib laakiin laakiin caruurta gabadhaada caruurta ay dhashay kuma dhexlaysa dhawl arxaam weeyaan waxaan ka hadlaynaa caruurta wiilkaada ou dhalay waay laakiin gabadhaada caruurta ay dhashay wiil iyo gabar waxay ahaadaanba ku dhexli maayaan liannahum gabar baa idiin dhexayso ayaga ku dhexli lahaayeen iyo meydka la dhexlia aabbaha gabar baa u dhexayso ninkii oo dumarku soo dhowaada laa yarihu ila aljadda wa awlaad اlikhwa unbaa laga yaqaanaa laakiin taas macnaheedii ma aha haddana in la yidhaahdo wiilkan caruurtiisaba way dhexlayaane gabadhan caruurteeda maxay u dhexli wayse lama dhahay gabadhaada caruurta ay dhashay adiga ay ku dhexlin laakiin ayana cid kale ay dhexlayaan liannahu gabadhaada caruurteeda waxay caruur u yihiin nin kale wiilkiisay caruur u yihiin sidii caruurtaada adiga wiilkaada ilmaha uu sii dhalay ay ku dhexlayaan ayagana waxay dhexli doonaan aabbihii dhalay aabbahood aabbihiis weysay dhexlayaan aygane oo hadhow waxay noqonayaan awlaadulibni nin kale u yihiin marka inay intana kaa dhexlaan xaggana kaa dhexlaana la diidaa marka taqsiimka saas u fahm ayib markaa sidaasu wuxuu leeyahay ilaahay wain kaanat waaxidatan gabdhihii hadday mid keligeed tahay falaha nisfuna maalkii niskiisay leedahay niskii kale waxa weyaan dadkii kale hadduusan wiil la joogin waay yani haddii waaxida ha umalaynin shan wiil iyo hal gabar waaxida waay ma aha taas haddiiba gabadhii wiilal ay la dhasheen walow midba ha ahaadeene falidakari mithlu xadi lunhayayni haddii sagaal gabdhood iyo hal wiil ninkan uu leeyahay wiilkii laba gabdhood baa madaxiisa lagu qadaraa kow iyo tobana masalada lagu dhisaa min hal ulaa loo siinaa hadduuba wiil joogo falidakari mithlu xadi lunhayayni markuusan wiil joogin oyna gabdho yihiin laba madhan yihiin iyo wax ka badan mase hal keligeed waa labadaas a loo kala qaaday markaasuu ilaahay wuxuu uri waliaabawayhi likuli waaxidi minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad waliaabawayhi aabbihii labadiisa aabba waxay leeyiin abaweyni waa waliaabawayhi labadiisa meydka labadiisa aabba waxay leeyihiin likulli waaxidin minhumaa mid kastoo ayaga kamida hooyadii aabbihii waxay leeyihiin assudusu maalkii lix marka loo dhiga hal ul ay ku leeyihiin oo mimaa taraka meydkii wuxuu ka tegay ah in kaana lahu walad meydkaas haduu walad leeyahay fiiri kalaam waadix waa bikuli wuduux nin baa dhintay labadiisa aabbuu ka tegay hooyadiisa iyo aabihiis hooyadii aabihiis markuu ka tegay maalka lixaa lagu dhisaa hooyadana ulaa la siinaa aabbihiina ulaa la siinaa waxa kale hadii wiil ou ka tago wiilkaasaa qaadanaya hooyina sudus sudusaa laga siiy aabbihi hooyadu isku mid ay noqdeen haddii gabar uu ka tago maalkii lix markii lagu dhiso gabadhii saddexaa la siina nisful amaal eh hooyadina hal aa la siinaa sudus ah aabbihina halaa la siinaa sudus halaa soo haray halka aabbihii u soo noqona casabuu ku qaadanaya laakiin haddaaba aabbi iyo hooyo joogaan meydkana caruur ou ku tago aabba iyo hooy horta farad bay wax ku dhexlayan sudusay ku dhexlayan gabar ha noqoto waladka laga tagayo ama wiil ha noqdo horta sudusaa lagu dhisaya haddii faradkii wax dhammaysta la arkane aabbihi hooyay wax kaloo loogu daraa male haddii dad kaloo dhexla la waayo aabbihiyaa soo noqona inta kale casabo u qaadanaya waliaabaweyhi labadiisa meydka labadiisa aaba waxay leeyihiin likuli waaxidin mid kasta oo minhumaa min alabi walummi kamida waxay leeyihiin assudusu maalki hal ul oo lix marka loo dhiga hal ulay ka leeyihiin oo mimaa shay-a taraka meydka uu ka tegay oo maalki ah maalkuu ka tegay maalkaas waxa weeyaan wixii dhul ah wixii sar ah wixii geel ah wixii dhan waa la isku dara intii dhan marka lswaa la qiimaynaa lixa loo dhigaa hal ul iyo hal ulaa lakala siinaa haddii aabihii xoolihiisi markii laqeyb ninkii meydka xoolihiisi la qeybi lix boqoloo kun ay noqdaan boqol kun hooyaa la siinaa boqol kunna aabbaa la siinaa inta soo harteen caruurtii falidakari mithlu xadil untayn loogu qeybina saas waay in kaana lahu walad fain lam yakun lahu walad meydkii marka dhintay haduusan walad ka tegin fain lam yakun lahu walad hadduusan walad ka tegin nin baa dhintay ama gabar baa dhimato isku mid waay labada aabbo caruurtooda hadday dhimato wiilkaada hadduu dhinto iyo gabadhaada hadday dhimato suu mid ahaad waxa u dhexlaysaa markaasaa waxaa layidhi fain lam yakun lahu walad fain lam yakun hadduusan u ahaanin lahu lilmayiti mayidka waladun walad hadduusan ka tegin oo wawarihahu abawaahu labadiisa aabba ay dhexlayaan faliummihi thuluthu hooyadiisa waxay leedahay thuluth maalkii saddex marka loo dhiga hal qeybay ku leedahay wiil baa dhintay ama gabar baa dhimatay xoolay ka tagtay aabbaheed iyo hooyadeed keligeeday gabadhii ka tagtay maalkii saddexaa loo dhigaa saddex markii loo dhigo hooyadii midaa laga siinaa thuluth waay aabihii waa laga aamusay iska faham labada thuluthoo soo hartayne labada thuluthaan ama thuluthaanka soo harayna aabbihiyaa iskale macni saas waay wiilkaagiyaa dhintay ama gabadhaadiyaa dhintay xoolay ka tag haddii xoole laga tegin maxaaba la dhexlaaba min shuruudi lirthi waxaa ka mid eh nin la dhalo nin wax dhexla iyo xoolo la dhexla inay jiraana la rabaa caruurtaadoo yar hadday dhintaan ood adiga masruufaysa maxaaba la dhexlaaba waliaabaweyhi marka wuxuu ri fain lam yakun lahu ay lilmeyiti waladun hadduusan lahayn oo wawarithahu abawaahu labadiisa aabba ay dhexlaan faliummii hooyadiisa athuluth bay leedahay thuluthka hadday leedahay aabbihii muxuu leeyahay thuluthaan ka soo hartay maalki saddexa loo qeybiyey labana aabbihiaa la isugu dhuftay hooyadana midaa la siiy falidakari mithlu xadi lunhayayn ay u qeybsadeen ayib fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudusu maydaa dhintay labadiisa aabbuu ka tegay walaalana waa ka tegay ayib walaalahaas marka ha noqdaano walaala kugu aabba i kugu hooye walaalo ku aabba i ku hooye ha noqdaano ama walaalo ku aabba keligood ha noqdaano ama walaalo ku hooye ha noqdaano isku mutlaqa waa isku wada jiraan marka fa in kaana lahu ay lilmeyiti hadduu u ahaaday ikhwatun walaalo faliummihi sudusu hooyadii waxay leedahay sudus ay leedahay meeshii thuluth ka lahayd sudus ay maanta leedahay kayf wiil baa dhintay wuxuu ka tegey hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiisoo rag iyo dumar isugula jiraan ama laba wax ka badan unbaa la rabaa ikhwa jamac waay hal keligiis lama rabo walaalo badan oo laba gaari karo walaashaa iyo walaalka oo kale aad ka tagtay maalkii waxaa la leeyahay horta saddexa loo waxaa loo dhigaa lix a loo dhigaa lix marka loo dhigo hooyadii waxaa la siinaa hal ul marka hooyadii waxay leedahay wiilkan aniga thuluthanba ku dhexli jiray sudus maxaa laygu dhexli siiyey oo markii hore saddexa in aan halka qaadi jiray maanta lix inta loo dhiga halka qaatay waxaa laleeay meydkan walaaluu ka tegay walaalahaas uu ka tegay daraaddeed yaa adiga gadaal laguu celiyo thuluth waa lagaa soo qaaday sudusaa lagu keenay shantii uloo soo hartay aabbihiiyaa qaadanaa kulligood marka maxaa u sabab ahaa laleeyahay waxaa u sabab ah waxaa laleeyahay haddii aabba uusan joogi lahayn hooyadan iyo dadkan waa isla dhexli lahaayeen maanta waxaa u diiday hooyadii markii qeybtii suduska laga siiyey dhaxalkii walaalaha ay qaadan lahaayeen meydkii aabbihiisa ay soo istaaga wuxuu ri wiil aan dhalay laylama dhaxlaayo saasaana sharci ah marka waxaa laleeyahay hooyadiina suduskii thuluthay ka reexeen sudus ay geeyeen dhaxalkiina wax lagama siinin macnaheedi maxay tahay marka macnaheedi waxay tahay ninkii qadi ayaga aabbo waay bimacnaa ana alikhwata maxjuubuuna bilabi anaa xijaabo buu ku leeyahay xoolaha anaa u diiday adiga hooye haddaa tahay ma xijaabi kari lahayn anaa xoolihii ka eryaday aniga haddaan joogin adiga waxay kula qaybsan lahaayeen sidaasaa aabbaha xoolihii ku qaatay marka waxaa la yidhaahdaa ikhwatu diraar walaalo dhib hooyada unbay dhibayaan ayadaana dhashay ogowya walaalahaas hadeertaan ayadaa dhashay lanno meydkan dhintay ayadaa hooyo u ah ilmihii oo meydka la dhashayn inay hooyo u tahay wax diidaya ma laha hooyo kale waa dhali kartaa laakiin hooyay u noqon kartaa marka ilmihii dhashay oo ayada hooyo u tahay laakiin biictibaari lmeyti meydkay walaalo u yihiin meydkii baa layihi markaan walaalahay waaye meydki saasuu leeyahay marka walaalihii baa meesha soo galay hooyihii way sijinayaan aabbihiina wax kama qaadan karaan min kharaa'ib almasaa'il ay ka mid tahay fain kaana lahu lilmeyti ikhwatun hadduu leeyay faliummihi sudusu intii kale yaa qaatay aabbihii yaa qaatay walaalahan shaqadooda hooyada inay riixaan keli awaaye ayada hooyada xumayn isma lahayne laakiin hooyadii markii xoolihii kasoo dhacsadeena wax qaata islahaayeen aabbihii yaa soo hor istaagay marka aabbo iyo walaalo islama dhexli karaan wiilkan aniga dhalay maa ilmihii dhalay maa aniga igu cariirinaya liannahu ilmahan akhwa lagu leeyahay meydkan asaa aabbo u ah saas waay marka waa la diiday waxaa la yidhi aabbihii lama dhaxli kartaan laakiin waa goormaa min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin min bacdi wasiyatin dardaaran kadib yuusaa yuusii bihaa meydkii ou dardaarmay wasiyadaas markii la bixiya kadib ah dhaxalkii la qeybinaa aw daynin min bacdi daynin dayn gadaasheed meydka hadduu dhinto muqadimadii inaad ku laabataa fiican aan kitaabka ku bilownay xuquuq baa jira xuquuqda ugu horeysa waxa weeyaan meydka xoolihiisa cayntooda wixii ku tacaluqay gurigan oo kale bangi buu rahan u yiilay lacag uu ka qaantay waxaa weye xoolahaas waxaa la yidhaha dayn si gaar a loo leeyahay waay gurigaas waxaa weye horta dayntiyaa laga bixina oo gurigaas ku deganay wixii ka hara meydkaa lagu diyaarina qabrigiisi baabuurkii karfantiisi wixiisaa la diyaarina intaas markii la diyaariya dayntii lagu lahay meydkaa la bixina markii intaa la bixiyo daynti meydka wuxuu dardaarmay ninka meydka wuxuu xaq u leeyahay xoolihiisa markii saddex loo dhigo qeyb inuu bixiyo iyo wax ka yar qeybta ma dhaafi karo ilaa warahada inay baneeyaan mooye marka meydka hadduu yirahdo markuu dhimo rabay owri aniga waa dhimo rabaa marka xoolihii waxa weeyaan aan ka dhintay saddex marka loo dhigay qeyb waa sadaqaystay buuri khayr ha laygugu bixiyo waajib waa in la fuliyo marka marka hadda wasiyadii waxaa loo hormariyey sida badan in la dayacaa dhici karto deynta waad aragteenoo waxaa weya dadka way ka murgaan oo meydka waxaa laleeyahay deynta ha laga bixiyo waxaa weeyaan nin kasta marhuunun bideynihi yowma alqiyaama haddii aan lagaa bixinin khataraad ku taaganta laakiin wasiyada in laiska dhayalsadoo la fududaystaa dhici karo sidaasaa layihi wasiyada ha laga bilaabo macnaha bixinteeda deynta ka horeyso sida xadiidka cali bni abi aalib annabiyu sal اllahu alيه wasalam badaa bidayni qabla اlwasiya deyntaa laga bilaaba laakiin hadda dikri ahaan wasiya waxaa loo soo hormariyey ihtimaama bishani asayna u dhihin hor waxaan awal wax iska tabarucay ahaayeene aabbahayn deynta aan ka bixina wax kale nagaa u baahan saana loo dhihin aa deynta loo hormariya sheegitaankeeda marka dhaxal goormou yimaadaa meydkii markii lasoo duugo qarshii ku baxay duugitaankii la bixiyo dabcan geela lagu qalaa iyo maxaanku yidhaha qaboojin iyo waxa diin ma ah kuma jiraan laakiin waxaa laga hadlayaa qabrigii wixii lagu qodi lahaa baabuurkii lagu qaadi lahaa karfantiisii waxaasoo dhanaa laga bixina deyntiisa la bixina wasiyadii la bixina kadib aa dhaxalkii la qeybinay markaasuu ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu iri aabaa'ukum aabbayaalkiina iyo wa abnaa'ukum wiilashiina laa tadruuna ma ogidiin ayuhu midkoodii aqrabu lakum idiinku dhowaan badan nafcan midkii nafcinta idiinku dhowaan badan anficitaanka ma ogidiin ilaahay baa idinka yaqaana sidaasuuna u qeybiyey hadda fiiri nin baa dhintay wiilkiisi iyo aabbihiisuu ka tegay ilaahay maalkii markii lix loo dhiga hal ul keliya aabihii laga siiyey shantii kale waxaa la siiyey wiilkiyaa la siiy allahu aclam waxaa loo siinaa laga yaabaa aabbahan sida badan caruur kale uu leeyahay sida badan cumrigiisa waa soo gutay wixii takaaliif iyo nolol iyo mustaqbalkiisa waa soo dhammaystay awow buu yaha dirtaan laakiin wiilkaas awowgu u yahay maalka loo badiyey ilaahay xikmada uu kala jeeda waxaa dhici karta inay kamid tahay ninkaa mustaqbal hadda bilaaw u yahay waxbarasho rabaa guurou rabaa guri inuu dhisto rabaa asigaasaa loo badi xoolihii marka ilaahay baa idinka yaqaan sida cidda loo badiye adiga hadhihin aabbahay iyo wiilkayga aabbahan ka jeclahay marka maalka badigiis intaanan siina hadhihin sidaasuu ilaahay ku leeyahy aabbaa'ukum aabbayaalkiina iyo wa abnaa'ukum laa tadruuna ma ogidiin ayuhum midkoodii aqrabu lakum idiin dhowaan badan nafcan xagga anficitaanka mid idiin dhow ma taqaaniin fariidata min allaahi waxaan idiin soo sheegnay waxaa fariida min allahi ilaahay farad yeelid ilahay xaggiisa ka ahaatay ina allaha ilaahay kaana caliiman alla ogaal badan weeyaan wuxuu jidaynaa xakiiman haddana yadacu kula shay fii mowdicihi allahu akbar qur-aanka waxa lagu khatimayo macnaheed haddaad dhadhamisid ma aha caliimun xakiim gafuur raxiim ilayska leeyahay ma ah mid kasta waxbay ku qotontaa ina allaha kaana caliiman xakiiman macnaha meesha aan ximbaarsantaha wax la koobi kara maaha ay hadihi الtashriicaat alatii tatadamanu taqsiima اtarikati calى اlwaratha ina dalika waqaca bcilmi min allahi tacaala ثuma in اllaha aladii qasama tilka alamwaal ytasifu bاlxikmati yadacu kula shayi fii mowdicihi falaa yucطii maala ila man yastaxiquhu macnahaas waa weyn ay ximbaarsan tahay marka aayaddaas had dirtaan waxaa weeyaan caruurtii hadday wiil iyo gabdho isugu jiraanna waa laguu sheegay wiilal keliga adduunyihin waa laga fahmay casabo weeyaan hadday gabdho keligood yihiin waa laguu sheegay waxaa lamid awlaadikum layidhi awlaadi awlaadikumna waa lamid ijmaacan macnihii len caruurtii adiga aad dhashay kuway dhaleen awlaadka hadileeg waay u fiirso yaa waladii aad leedahay sidaas weeyaan ayagani hooyadii iyo aabbihiis ay wax u dhexlaayaana laguu sheegay hadday keligood yihiin saddexay maalka u qaybsama hal ul hooyada iskale haddii meydka ay dhexlaayaan caruur ou ka tegayna hooyada sudus ma soo dhaafi karto haddii caruur la waayo walaala inay meeshii joogaan in kalaa la fiirinaa walaala hadday joogaan hooyada lix marka loo dhiga hal ulaa laga siinaa inta kalena aabbaha la siinaa walaalihiina waa lagu sheegay meesha waxna kuma qaadan karaan wixii qaadan lahayn aabbihiia ka hortaagan markaasaa lagu yidhi masaladaas ayadaa xikmo ilaahay iyo cilmi ilaahay bay u khuduucaysaa oo ilaahay baa saas farad yeelay marka annaga inaan nimaado oo aan niraahdo geel gabdha lama dhaxal siiyo dhul gabdho lama siiyo annaga hadda dad badanaa ka sheegana gabdhaha islaamka waa xaqir inta islaamka uusii kaleeyay haddii loo ogolaan lahay dadkeenna ha dirtaan annaga soomaaliya markaan nahay waxa weeyaan dumarka waxmaba ugu jiraanbo aabbihii badanaa markii gabdhaha la guursada guriga waa laga bixinaa wiilkiyaa guriga degayo wixii meeshii yiile toosa uula wareegana gabdhihii waxaa weeyaan waxay meesha ku leeyihiin ma laha taasna dulmi aada u weyn weeyaan marka in aada laysaga fiiriyo yay ku fiican tahay aayadda labaad qaala tacaala acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim wlakum nisfu ma taraka aswaajukum in lam yakun lahunna waladun fain kaana lahunna walad fain kaana lahunna waladun falakum الrubucu mima tarakn min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw dayn ولhن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم aayaddan labaadnataan hore u soo sheegnay waxaa weeyaan laba sinfi bay ka hadlaysaa labadaas sinfi waxa weeyaan waa labadii isqabtay midkood hadduu dhinto midka kale soo u dhaxla waa hal nuqdo nuqdada labaad oo aayadda ka hadlaysa walaalihii meydka dhintay ku hooyo ahay weeyaan walaalaha meydka ku hooyo iyo ku aabba ah iyo kuwa ku hooyo ah maya iyo kuwa ku aabbaha aayadda dambaysa lagaga hadlaya meydka labada ku aabba iyo ku hooyada ah iyo kuwa ku aabba keligood aayadda suuradda ugu dambaysaa loogaga hadlaya aayaddanna waxaa loogaga hadlayaa labadii isqabtay iyo walaalihii meydka ku hooyada ahay keli ah yaquulu tacaala walakum ragii habow waxaad leedihiin nisfu maa taraka aswaajukum dumarkiina waxay idinkaga tageen niskoodaad leedihiin goorma waa yaa rabbi in lam yakun lahunna walad haddaysan caruur ka tegin fa in kaana lahunna walad hadday caruur ka tagaan falakum adinka waxaad leedihiin alrubucu maalkii afar markii loo dhigo qeyb ka mid eh mimaa taraka wuxuu ka tago laakiin goormaad qaadanaysiin min bacdi wasiyatin dardaaran kadib yuusiina bihaa dumarkii ay dardaarmaan aw daynin min bacdi daynin marka hore waxa weeyaan naag baa dhimatay ninkeeda waxay wuxuu ku dhexlayaa maalkeedii hadday laba boqoloo kun oo dollar ay ka tagto boqol kun ninkeeda iska leh xoolaheedii ay gooni u lahayd waa waxay isla lahaayeen lagama hadlay waxay isla lahaayeen waa la qeybinaa hadday xoole isla lahaayeen ay jireen hadday nis nis ulahaayeen iyo haddii si kale ulahaayeen ba wixii lahaayeen waa la kala bixinaa waxeedii markay soo haraan oo saafiga ah iyou ninkeeda ninkaniska qaadanaa waa naag aad xalay guursatay ilmana aan ku dhalin habeen dambe hadday dhimato xoolaheedii nisaad ku leedahay fiiri zawaajka yacni qiimihiisa uu leeyahay arag haddana reer galbeedka waxay marayaan in xataa kaniisadii oo awalba baatil aheed inay ka tagaan oo yidhaahdaan naagtan haddaan kaniisada geeyon ku guursado hadhow xaqa igu yeeshanay gurigaa iga baxsanay caruurtii wixii dhamay la wareegay marka sidaas awgeed inaan saaxiibnimo isku qabnaan rabnaa on ilma saas isaga dhalno hadda waxaa laigu sheegay boqolkiiba waxaa weyaan waxaan aan toddobaatan ka yareen duwalkan oo oroba ahoo hadda oo taqadumtay laleeyahay hadda adduunyada ka hormartay nikaax xataa kii kaniisada xataa way ka tageen xaq inayna isku yeeshanin awgeed shariicada islaamkana meesha ay dhigaysa firi dadkaasa annaga wax noo akrinayana dhahayo dumarkii meelaad ugu dhacdeen waxa weeyaan waa wax la yaab leh waxaa aada loogaga murugooda ah dadkii muslimiinta ahy markii meelaha la tago oo laleeyahay islaamka dumarkii waa liidaa dad awalba waxaa weyaan hunguri meel geeya u badan dad tahriib ku tegay diinba ma yaqaanaanbo markii loo akhriyo liraa diintiini dumarkay dulaysataa ninka laba naaguu guursan karaa saddexuu guursan karaa asiga amarka iskale keyta keyta waaye markaasuu si isku daciifinayaa sidii asigoo diintiisiiba sidii laga sheegaaba ay run tahayba dumarka ay dulmiso waa fahmi la-aan weeyaan haddaad isbarbadhigtay waxay ku dhaqmayaan islaamka dumarka meeshuu gaarsiiyey qofkii inuu fahmaa la rabaa kadib uu yiraahdo bal sidaad u dhaqmaysiin adinka eega marka ilaahay wuxuu ri walakum adinka raggaa waxaad leedihiin nisfu maa taraka aswaajukum xaasaskiina waxay ka tageen oo maal ah niskiisaad leedihiin waa goormaa in lam yakun lahunna dumarka haddaysan lahayn waladun walad haddayna lahayn waladkaas adiga dhexley hakuu dhasho ama nin kale ha usoo dhasho naag baad guursatay nin bay gabar usoo dhashay kadib aad adiga guursatay ma dhehaysid marka aniga wax iima dhalin ninkeeda maalkeeda nisaan leehay ma dhehaysid maya gabar bay ka tagtaa lagu leeyahy gabadhaas hadday ka tagtay adiga waxaad rubaca lagu gaarsiin doonaa maalkii nisku ma lihid gabadheedaa nis iska laha lagu leehay adiga waa laga horumarinay marka walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna walad haddayna walad ka tegin waay nisaad leedihiin laakiin fain kaana lahuna walad hadday walad leeyihiin oy caruur ka tagaan ama gabar ba alla ha ka dhigo wiil iyo gabar ha noqdaano wax ka badan ha noqdaano haddayba walad ka tagaan falakum raggiina oo nimanka ah waxaad leedihiin alrubucu maalkii afar marka loo dhiga qeybtiisaad ka leedihiin oo rubac ah mimaa maal baad ku leedihiin tarakna ay ka tagaan dumarkiina ay ka tagaan xaasaskiina hadday caruur ka tagaan caruurtaas hal ha ahaado ama toban ha ahaado adiga rubacaad leedahay wixii kalena dadkii kaloo dhexleha la aadinay laakiin rubacaas iyo niskaas goormay imaanaysaa min bacdi wasiyatin dardaaran gadaasheed yuusiina bihaa dumarkii ay dardaarmaan aw daynin min bacdi daynin calayhina waa dayn ayaga korkooda ah markii laga bixiyo min bacdi wasiyada ha u fahmin in qofkii ou dardaarmo ou xoole markuu dhimana xoolaygii intaasaan sadaqayst inuya waajib ma ah waa aamusi karaa laakiin haddii ou dardaarmay dardaaranka iyo deyntaa laga hormarinaa dhaxalka u fiirso ninkan malyan uu ka tegay malyanki haddii uu ay uu yidhaahdo thuluthul maalaan sadaqaystay saddex boqol iyo sodon iyo saddex yay noqonaysaa thuludki thuludkaas horta waa la bixina wixii qarash asigu ku baxay baa la bixina lixdan boqoloo soo hartay yaa laleeyahay hala dhaxla maahina la dhihi maayo malyankan niskiisa ninkaa iskale malyankan rubciisa ninkaa iskale maya dhaxal intaan la gaarin meydka dayn ma lagu leeyahay meydki maxaa qarash ku baxay duugitaankiisii meydkii maxaan ku irahdaa muxuu dardaarmay ala leeyahay ha layga xajiya hadduu yihahdo meeqaa xaj ku bixi karto waa la qiimayna masaajid ha laygaga dhis hadduu yidhaahdo masaajid inta lagu dhisi karo thuluthulmaal ma ma buuxi karaa mase waa ka yaryahay hadduu yidhahdo nisfulmaalkaygaan dardaarmay waratadaa la weydiina nisfulmaaluu dardaarmee ma banaynaysiin oo maku waafaqaysiin mase waa diidaysiin waa diidnay hadday yidhaahdaan thuluthulmaala la soo celinaa wasiyadii intii kalena waa la dhaxalsiina saas waa marka sidaas weeyaanoo nafsi shay baa socoto maanta hadda naagtii waad arki doontaa ninkii waa laga fadilay markii u dhexlay liannahu waxaa lagu leeyahay iyadaba markii adduunyada laysla noolay labaatan sano qarashkii ku baxay ninkaa bixinay maantana qarashaa laga rabaa haddane sidaas awgeed baa dhaxalka naagta uu ninka ka dhexlay uu badan yahay midka iyada ay ka dhexlayso markaasuu ilaahi wuxuu ihi walaahuna rubucu dumarkii markan waa kana marka nin hadday naagtiisa dhimato labadaas kama bixi karo imaa nisfulmaal inuu qaato imaa rubculmaal inuu qaato wax ka siji kara intaas mal hadday waratada ay ka tagtay boqol wiil iyo boqol aabbo oo awowyaal iyo iskuwada xiran iyo ayeeyaal iyo wax dhan hadday joogaan ninkii waxaa weyaan imaa nis inuu qaato imaa inuu rubc qaato wax ka oo ka hooseeya ma qaadanay sidaas weeyaan marka dumarkiina ninkaysay u dhexlaysaa walahuna dumarkii waxay leeyihiin alrubucu rubac bay leeyihiin mimaa maal bay ku leeyihiin taraktum adinka aad ka tagteen maalkii aad ka tagtaan dumarkii aad ka tagtaan rubacay idinku leeyihiin in lam yakun lakum walad haddaadan caruur ka tegin adinka nin baa dhintay naagtiisa marka maalkiisa afar loo dhigo hal ulbay ka qaadanaysaa rubculmaal wa waa goormaa markuusan caruur ka tegin ninkaas aabba ha ka tago hooyo ha ka tago walaal ha ka taga adeer ha ka taga dhib ma laha rubacay qaadanay laakiin caruur hadduu ka tago rubaca waa dhaafaya waa arki doonta walahuna dumarkii waxay leeyihiin alrubucu maalkii afartiisi mid ka mid e ay leeyihiin mimaa taraktum waxaad ka tagteen in lam yakun lakum waladun walad haddaadan lahayn haddiid walad ka tagtid waa kana fa in kaana lakum waladun walad haddii aad leedihiin ood ka tagtaan falahuna dumarkii waxay leeyihiin aad qabteen ood ka dhimateen athumunu maalkii sideed marka loo dhiga halka mid oo thumun ah ee hal ulay ku leeyihiin mimaa taraktum waxaad ka tagteen bayd ku leeyihiin fain kaana hadduu ahaaday lakum adinka waladun walad hadduu idiin ahaaday falahunna dumarkii waxay leeyihiin athumunu maalkii markii sideed u loo dhigo ul ka mid ahay leeyihiin mimaa taraktum waxaad ka tagtaan waxay ku leeyihin thumun ayib keliya hal nuqda inaad ogaatid baa ayaa waajib ah ninkii hadduu wiilkiisa iyo xaaskiisuu ka tegay marka horta kaliga waxaas ha dhihin marka hore waxbaba kama teginba nin baa dhintay naagtiisii uu ka tegay rubculmaala la siina nin baa dhintay afar naag uu qabay afartoodii waxba uma ayna dhalin waa dhintay rubicii oy hal naag qaada laheyd afartoodii la wada siina liannahu xikmada ilaahay haddii la dhihi lahay maalka afarta naagood midba rubac ha qaadata haddii la dhihi lahay maalka dhan afar qeybo loo qeybiye afar urow noqo lahay mil hal rubac hadday naagtii qaato maalkii o dhan ayagaa la wada hari aabba maxaa u harayo hooye maxaa u harayo waa wixii eber bay noqonayaan marka waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan dumarka ama hal ha noqoto ama afar ha noqoto ilan afar dumarka ma badnaa karaan sharciga waxaa waaye fankixuu maa taaba lakum min الnisaai mathna wa thulaatha warubac afartaas lama dhaafi karo afartaasaa waxaa la rabaa inay hal shay wada qeybsamaan hadduu meydkii caruur ka tegin hal rubacay wada qeybsanayaan hadduu meydkii caruur ka tagayna hal tumun ay qeybsanayaan laakiin waxaa waajib inaad ogaatid meydkii caruur kama teginaa lagu leeyahy waxaa loo jeedaa caruurtiisa iyo caruurtiisa caruuray dhashay ma joogaan zawjaadkii caruurka ma tegin marka lagu leeyahay waxaa loo jeedaa caruur ay dhaleenna ma joogaan caruur ay sii dhaleenna ma joogaan hadday caruur ay dhaleen haddayna joogin laakiin caruur ay sii dhaleen ay joogaan waxay lamid yihiin ayagoo caruur ka tegay oo ninkii marka rubucu qaadana caruuraa joogtaa le naagti naagtiina waxay qaadanayn thumun liannahu caruurta caruurteedu yaa joogtaa lale saas wa masaaishaas khilaafka ma joogo laakiin goormaa xoolihii dumarka lagaay qaadanayaan rubac ama tumun goormay qaadanayaan min bacdi wasiyatin dardaaran gadaashiis tuusuuna bihaa aad dardaarmaysiin aw daynin min bacdi daynin dayn gadaashiis waxaa lagu leeya marka ay xaasaskiina ay idinka dhexlayaan rubac haddaadan caruur ka tegin thumun ay idinka dhexlayaan waxa waaye markii xoolahaas ay aad ka tagteen dardaarankiina laga bixiyo deyntii aad qabteen laga bixiyo kadibaa la dhexlaya saasuu ilaahay ujeeda markaasuu ilahy wuxuu ri wain kaana rajulu yuuraثu kalaalatan aw imraأaة walahu akhun aw ukhtun falikuli waaxidi minhuma sudusu wain kaana rajulu haddii uu jiro yuuraثu la dhexlayo kalaalatan aabba iyo caruur la-aan la dhexlayo kalaala waxaa la yidhahdaa man laa waalida walaa walada lahu waalidna male hooyo iyo aabbo maxaan ku yidhaahdaa caruurtiisa iyo caruur ay sii dhaleen ma joogaan marka wain kaana rajulu haddii uu yahay yuuraثu la dhexlaya kalaalatan aabba la-aan iyo caruur la-aan la dhexlaya hadday uu jiro aw imraأatu naag hadday jirto ayadana tuuraثu kalaalatan ay u taalo walahu ninkaa oo rajulka ene akhun ou leeyahay walaal aw ukhtun walaal akhun walaal rag ah iyo ukhtun gabar laakiin liuminaa ku jirta waataan hadda hore usoo sheegno niri aayaddan waxay ka hadlaysaa alikhwatu liummin meydaa dhintay meydka hadduu dhintay caruur kama tegin caruurtiisa caruur dhaleyna kama tegin aabbihiisna kama tegin awowna ma joogo aslu dakarin waarith ma joogo faracna ma joogo oo waarith ah hooyo waa iska joogi kartaa liannahu ikhwatu liummin hooyadooday ku soo dhowaanayan waana la dhexlayaan marka meyd baa dhintay wuxuu ka tegey walaashiis oo la hooyo ah iyo adeerkiis uu ka tegay walaashiis oo la hooyo ah maalka lix marka loo qeybiya hal ulay ku leedahay shanta soo harta adeerkii casaba u qaadanay waa la fahmay marka waxaa layidhi haddii uu jiro nin la dhexlayo ono aabbana lahayn caruur dhexlaysiy caruurtoodana aan lahayn ama naag hadday jirto ayadana kalaala lagu dhexlayo walahu lidaalika almayitine akhun liummin aw ukhtun liummin saasaa u taala ijmaacan waay almuraadu biاlakhi wاlkhti huna alikhwaة liummin biijmaaci اlmuslimiin marka walahu akhun aw ukhtun falikuli waaxidi minhumaa mid kastoo ayaga ka mid a wuxuu leeyahay asudusu haddii mid uu yahay wa awlaad اlkhwa waxa weeyaan waxyaalaha ay gaar la yihiin waxa weeyaan ciday ku soo dhowaanayaan hooyadood aheed bay la dhexlayaan bal inay la dhexlaan iska dhaafe thuludkiiay ka sajinayaan surdus ay geynayaan kow meydkaay ku aabban yihiin meydkaay ku hooyo yihiin dheh nuqdada labaad ayaga dumar iyo rag waxba isma dhaamaan mar hadday ay walaalaha kuuga hooyo ay yihiin isla si ay kuu dhexlayaan gabadha iyo wiilka ul iyo ulay u qaadanayaan hadday gabar tahayna sudus ay qaadanay midka kuuga hooy hadduu nin yahayna sudus u qaadanaya laa farqa bayna اdakari wاlunhaa huna alikhwaةu liummin yarihuuna maca umihim wa hum biha yadluun kow walaa farqa bayna dakarihim wa unhaahum alikhwaةu liummin waxaa dhaxalka uu diidi karo farcu waarih inuu joogo meydka hadduu gabarna allaha ka dhigo uu ka tago ama wiilkiisa gabar uu dhalay hadduu ka tago ikhwatu liummi ma imaa karaan haddii asli dakar oo waarith uu jirane aabbaa joogo meydka aabbihiisaa joogo dadkii ku hooyo ahayna waa joogaan kuwii ku hooyo ahay ma imaan karaan awow aa joogo oo dakar ah alikhwat lumin hooyadaa kuway dhaleen ma imaan karaan awowga aha xoolihii iska wada leh marka waxa weeyaan walahu akhun aw ukhtun taas ay luumina lagala jeedaa falikuli waaxidin minhumaa mid kastoo ayaga ka mid waxay leeyihiin asudusu fa in kaanuu walaalihii oo meydka la hooyadah hadday yihiin akhara min daalika hal hadday ka badan yihiin fahum shurakaau fi thuluthi thuludkay wada wadaagsanayaan meyd baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkiis oo ku hooyo iyo ku aabba'a iyo walaalkiis oo ku hooyo ah walaalka ku hooyo ah ahlu fard waay walaalka ku aabba'a ama ku aabba iyo ku hooyo ana ahlu casabo waay walaalkii kuga hooyo ahay sudusaa la siinaa inta kalena walaalkii kuga aabbahay ama kuga aabba kuga hooyo ahay wada qaadanay waa markuu hal yahay nin baa dhintay wuxuu ka tegay wiil iyo gabar oo ku hooyo ah iyo wiil ku aabba ah wiilkan iyo gabadhan ku hooyada ah maalkii saddex markii loo dhigo hal dhigay kaleeyihiinoo thuluth ah labada thuluthaynoo soo harayna waxaa iskale alakhu liab a iskale aabbaha ninkii oo kula dhashay saas waa marka wain kaanuu akhara min daalika intaas hadday ka badan yihiin fahum ayagii oo walaalihii kuga hooyaha ahay shurakaau ama walaalihii meydka ku hooyo ahay sadan u dhihin anigaa dhintay fahum shurakaau fi thuluthi thuludkay ay wadaagsanayaan hadday boqol yihiin iyo hadday laba yihiin halkaasay leeyihin thuluthay isla wada leeyihin hadday laba ka degaanay hal noqdaanna sudus ay leeyihiin labadaas xaal ay wax ku dhexlaan laba qolaana xijaabi karta farci waarith iyo asal dakar oo waarith unbaa xijaabi karo laakiin goormay walaalahaas xoolaha qaadanayaan min bacdi wasiyatin wasiye gadaasheed yuusaa bihaa la dardaarmay ow daynin dayn gadaasheed fiiri waxaa lagu leeyahay walaalaha markay thuluth qaadanayaan markay jamac yihiin weeyaane iyo markay sudus qaadanayan waa markay hal qof yihiine waxaa laga waxaa ka horeeyo in dayntii la bixiyo dardaarinka la bixiyo fiir saddexdii meelba waa ku soo noqdeen min bacdi wasiyatin wasiya gadaasheed yuusa ninkaas kalaalada ah oo la dhexlayo haddii dhaxalkiisa uu dib marisado dhaxalkii hadduu ka hormariyo dayn lagu leeyahy u sheego dayntaasaa lagu leeyahay ama ma sheegin markhaatiyaa lagu soo oogtay ama hadduu dardaarmo dhaxalkii waa laga hormarina ghayra mudaarin ayadoon isdhib jirin waxa weeyaan ghayra mudaarin macnaheeda waxa weeyaan qofka muslimka ah ilaahay wuxuu u qoonday haddaad wax ugu dartidna dadaad dhibtay haddaad wax ka qaadidna asigayaad dhibtay macnihi saas waa marka laa yajuusu bixaalin min alaxwaal atadakhulu fi ma qasama allah faman khaafa min muusin janafan aw ithman faaslixa baynahum falaa ithma caleyh meydka markuu dhimanayo dadka ag fadhiyaa waxa la rabaa in towbada lagu toosiyo haddii xoolihiis isaga tasarufayo waxaas wiilkayga hakaas intaas hala siiyo fulaankan hala siiyo ou dhaxalkii qeybintiisa bilaaba waxaa laleeyahay xoolahana isku dhexgelin ilaahaa qeybiyey adiga waa dhimanaya adoo dhimana dembi ha isku qaadina laleey hayra mudaarin iyadoo macnaha dhib ayna jirin wasiyatan min allah waxaas aan idiin soo akhrina waa dardaaran saadir min allahi tacaala ilaahay ka yimid wallaahu ilaahayna caliimun allihii ogaal badan waayo waxaan uu jideey ogaalkiisuu ku jiday annahu saalixun lana fi dunyaana wa ukhraana xaliimun allihii dulqaad badan weeyaan xaliimun hadda munaasabada ay meesha ku leedahay haddii ilaahay xilmigiisa aysan ahaan lahayn wax anaga naga baaqi ahaan lahay lama arkeen waxaad arkaysaa ilaahaygii annagana abuurtay oo sidaas cad wax u qeybiyey yaa haddana aad arkaysaa maxaa noo dhaqanahay dadaa dhahay markaasaa siday rabaane wax u qeybinayaan ilaahay wuu heli karaa isla markii inuu cuquubo nagu rido oo kulligeen uuna baabi'iyo walidaalika ilahi wuxuu ihi tilka xuduud ullah fiiri axkaamtii la jiday aayadda ku xigto waxa waa dhammaystir waana waano markaasuu ilaahi wuxuu ihi tilka taas xuduudullaahi waa ilaahay xuduudiis haddii gabadhii oo halka ahayd nis maal hala siiyaa layidhi haddaad wax ka badan siisid xadda ilaahay waad ka gudubtay haddii niskii hala siiya aad ilaahay uu yidhi haddaad ugu yaraysidoo tiri gabar waayd wax looma baahna ninaa qabee xoolihii ka soo celina xadka ilaahay waad ka baxday tilka xuduud ullah waman yutic illaaha warasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisa ninkii ateeca yudkhilhu ilaahay wuxuu geli doonaa jannaatin beera tajrii ay dareerayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal khaalidiina fiiha adinkoo ku waari doontaan wadalika alfawzu alcadiimu taasaa waxay tahay liibaan weyn marka liibaantaas iyo jannadaas ha iska beerdaraynin waxaad ku beerdaraynaysaa wuxuu ilaahay jiday haddaad fara gishatid waxaasaad ku waaynaysaa haddaad ilaahay ku adeecdid fii tanfiidi maa sharacahu llah ilaahay haddaad ku adeecdidna jannaadkaasaad leedahay aayaddii labaad intaasay ku dhammaatay aayaddii ugu dambeysay oo dhaxalka qaad ee aan kaga hadlaynay waxa waa qowluhu tacaala acuudu billahi min ashaytaan arajiim ystftunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalah in imru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak wa huwa yarihuhaa in lam yakun lahaa walad fain kaanat اthnatayni falahuma اthuluthaani mima tarak وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم آه ilaahay wuxuu leehay jala jalaaluhu yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayaddii saddexaad waxaataan hore usoo sheegnay waxay ka hadlaysaa baan niriyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa siduu noo sheegay walaalihii meydka dhintay hooye iyo ku aabba ahay ama kuwii ku aabbahay keligood kuwii ku hooye ahay gooniyaa looga sheegay waxaa la raacsiiyey dhaxalkii labadii isqabtay baa la raacsiiyey markaasuu ilaahi subxaanaه wa tacaala oo wuxuu leeyay yastaftuunaka way kaa fatwo dalbi doonaan qul illaahu qul waxaad ku tidhaahdaa allaahu yuftiikum ilaahay baa idiin fityoonaya oo idiin jawaabaya fi lkalaalati meeshaana waxaa weeyaan aayaddan sabab bay ku timid hadda sida muuqato oo ilaahay subxaanaه wa tacaala wxu nabigiisa u sheegay saxaabadaada waxay ku weydiin doontaa ninkii meyd ahoo dhinto oo aabba iyo awowna aan ka tegin caruur dhaxashana aan ka tegin iyo caruurta caruurta ay sii dhaleen midnaba ay joogin dhaxalkooda ay ku weydii doonaan markaasaa layihi ilaahay yihi anagaa ugu jawaabay adiga ka dhexbax walidaalika faraa'idka waxaa la yidhaahdaa iyo sidii sakada oo xoolaha ku waajibayaba ilaaha qaybiye cid kalo loogama tegin laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal loogagama tegin yastaftuunaka waxay ku weydiin doonaan oy kaa fatwo dalbi doonaan fii shani lkalaala waxaa laga ogaaday waxa la weydiin doona qul illahu yuftiikum fi lkalaala midkoodaa loo sheegay qul waxaad ku tiraahdaa allahu yuftiikum ilaahay baa idiin fatwoonayo idiin jawaabaya fi lkalaalati kalaalada waxaa weeyaan meydka aan lahayn waalid oo dakar ahoo dhaxla aan lahayn ayib caruurtiisa iyo caruur ay dhaleenna aan joogin markaasaa layidhi ilaahay baa idiin jawaabayo kalaaladaas ayib markaasu wuxuu ihi in imruun ilaahay wuxuu ihi in imruun shaksi halaka hadduu halaagsamo laysa lahu walad waladna aanan ka tegin walahu ukhtun walaal gabar ah oo ku ooyo iyo ku aabba ama ku aabba keligeed ay joogto falahaa gabadhii waxay leedahay nisfu maa taraka wuxuu ka tegay niskiisa marxaba marka in imruun halaka dadka halaka waxay u haystaan inay dhib tahay fulaan halaka haddii la yidhaahdo bimacnaa maatale waay man maata faqad halaka marka waxa weeyaan halaaga wax dhib ma laha ilaahay subxaanaه wa tacaala nabiy llaahi yuusuf min min ambiyaa illaahi kamid tahay uu kamid yahay walaqad jaa'akum yuusufu min qablu biاlbayinaati famaa ziltum fii shaki mima jaa'akum bihi xataa idaa halaka qultum lan yabcaث allahu min bacdihi rasuul xataa idaa halaka nebi muuse haduu halaagsa nebi yuusuf hadduu halaagsamay a ilaahay ka cabiray marka halaga bimacnaa maata wa in imru'un halaka haddii uu dhinto ou halaagsamo shaksi laysa lahu waladun xaal uusan waladna lahayn walahu ukhtun walaal oo gabar ah ou leeyahay ama ku aabba keli ah ama ku aabba i ku hoyeel ilan qeybtii kale waa lasoo sheegay alikhwatu liummin wa ab horiyaa loo alikhwatu lium horiyaa loo soo sheegay waxaa hari karo alikhwatu alashiqaa iyo alikhwatu liab walahu ukhtun nin baa dhintay aabba kama tegin kow awow ma joogo caruur ou dhalay ma joogaan ayib maxaa dhacay markaa gabadh oo asiga la aabba ah ama lahooya la aabba ahaa joogto gabadhi baa dhexlay falahaa gabadhaas waxay leedahay nisfu maa taraka wuxuu ka tegay niskiisa maalkiisa laba loo dhigaa dhigaa la siina dhiga kalena waxaa la raadina adeerkii adeerki adeerki wiilkiisii waxaas hoosaa la raadina wa hwa yarithuhaa in lam yakun lahaa walad walaashahaa dhimatay ninkii walaashiisaa dhimatay walaalkiia dhaxlay goormuu dhaxlaa in lam yakun lahaa walad walad haddaysan lahayn wahwa walaalkine walaashiis wuu dhaxlayaa wahwa yarihuhaa in lam yakun lahaa walad hadday walad leedahay waladkaasa la kala bixin hadday wiil tahay waladka hadduu wiil yahay xoolihaasaa wada qaadana haddii gabar ay tahay gabadhi nis ay qaadanay inta kale walaalkia qaadanay axkaam kale gooni waay laakiin waxa weeyaan xoolaheedoo dhan u wada qaadana loo jeedaa in lam yakun lahaa walad hadday walad leedahayne hadduu dakar yahayne wax dhaxli karo kale ma jiraan hadday gabar tahayna nis ay leedahay wixii kalena walaalkii waa qaadanaya haddii oo cid ka horeysa ay jirin fa in kaanat athnatayni hadday laba gabdhood yihiin walaalihii kula dhashay gabdhihii kula dhashay oo kula aabba ahay ama kula aabba kula hooyo ahay hadday laba yihiin oo maalkaada ay dhexlayaan falahumaa labadoodii waxay leeyihiin athuluthaani maalkii saddex marka loo dhiga labadiisa ay leeyihiin oo mimaa taraka wuxuu ka tagay ah laba walaalihii isdhexlaya waay waxa weeyaan nin baa dhintay laba gabdhoodoo la dhalatay buu ka tegay caruurna ma ka tegin aabbana ma joogo awowna ma joogo marka labadii gabdhood maalkaadii markii saddex loo dhigo saddex boqoloo kun haddii aad ka tigtid laba boqoloo kun ayagaa iskale hal boqol ay reebayaan fa in kaanat athnatayni laba hadday yihiin iyo wax ka badan hadday boqol gabdhood kula dhasheen iyo hadday laba dhasheen thuluthaankaas unbay isla leeyihiin falahumaa labadii waxay leeyihin athuluthaani maalkii saddex marka loo dhiga labadiis mimaa taraka wuxuu ka tegay wa in kaanuu hadday yihiin marka ikhwatan walaalo oo rijaalan wa nisaaan ka kooban hadday yihiin falidakari ninka wuxuu leeyahay oo labkaa mithlu xadi lunthayayni labadii naag nasiibkoodoo kale uu leeyahay nin baa dhintay nin hadduu dhinto wuxuu ka tegay gabdho iyo wiilal oo ku aabba iyo ku hooyo ah yuu ka tegay see laleeyahay marka dhaxalkoodii dhaxalkoodii waxaa loogu qeybinaa ninkiina laba ulaa la siinaa gabadhina hal ulaa la siinaa hadday shan wiil yihiin min laba ulaa la siinaa gabdhihiina tobanka ah min hal ulaa la siinaa marka shantii wiil iyo tobankii gabdho isku mid waay haddii wiil iyo gabar keligood oo walaal ay u yihiin ninaa dhintay walaashiis iyo walaalkiisuu ka tegay waxaa la siinayaa lidakari mithlu xadi lunhayn laakiin in isku darajo yihiina shardi haddaad ka tegtid u fiirso masaladaas nin baa dhintay walaalkiisoo ku aabbi ku hooyo ah iyo walaalkiisoo ku aabba ayuu ka dhintay walaalka kugu aabbi kugu hooyo ah ku dhexle kan kale oo kugu aabba ah waxma ma laha nuqtadaa si fiican u fahm kuwa kuugu hooyo ahay waa laga soo hadlay nuqdada kale nin baa dhintay gabar oo ku hooyay ku aabbaah iyo walaalku aabba ayuu ka tegay gabadha oo shaqiiqada kula ah aabba ay hooyada dhashay nisfulmaalay leedahay wiilka kuugu aabba ahna wixii soo haray casabuu ku qaadanaya hadday laba gabdhoodoo kuugu aabba iyo kugu hooya ay joogaan iyo hal gabaroo kuugu aabba ah labadan kuugu aabba iyo kugu hooya thuluthaan ay qaadanayan midaan kuugu aabba waa dhacaysaa liannahu thuluthaankaas ay wax kulahaa lahayd laba gabdhoo ashiqaa ka qaadatay ayada waa dhacday ilaa inuu walaalku aabba uu jira maahine walaalku aabba hadday jiro thuludka soo haray yay lidakari mithlu xadil unhayn u qaybsanayo masaladii hadda waan soo dhaxalsiinay hadirtaan faraaidka waa soo akhrinay waxaan aayaadka u dib marinaa waxay tahay aayaadka qawaacid waaweyn oo kuliyaad ah bay la yimaadeen ninkii faraaidka tafsiirkiisa soo akhristo tafsiirkooda aadu ugu sahlan yahay marka wixii laguu soo sheegay unbaa meeshan laguu khulaasay wain kaanuu hadday yihiin ikhwatan walaalo rijaalan wa nisaaan ka kooban falidakari ninka oo ninka midka ninka ah wuxuu leeyahay mithlu xadi lunhayayni labadii gabdhood nasiibkoodoo kale ayaa la siinaa wiilkii waxaa weyaan laba gabdhooda lagu qadaraa suu macnaha u qaata gabadhi intay qaadatay labulaabkeeda markaasuu ilaahay wuxuu noo dardaarmay yubayinu allahu lakum wa ilaahay wuxuu idin dardaarmaya an tadiluu anlaa tadiluu waxaas waxaa ladiin soo akhrinayaa saadan u baab saadan u dhumin waxaa laga ogaaday hadda an tadiluu ilaahay baa dhumid idin dardaarmaya macnihi ma aha qur-aanka waxa weeyaan wixii waxadfu maa yuclamu jaa-izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakuma waa layska ogyahay macnaha hadda loo jeedo ilaahay baa idin dardaarmaya inad dhumisaan inaad dhuntaan inaysan ahayn ee meesha nafyi uu ku qadaran yahay yubayin allahu lakum kula maa taqadama min atafaasiil fi tawriithi alwaratha anlaa tadiluu lianlaa tadiluu saadan u dhumin waxaa laga ogaaday ninkii ilaahay siduu maalka u qeybiyey siyan ka ahayn u qeybiyo waa dhumay ninkaas wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay dhammaantiisa caliimun alihi ogwaay aayaddaas waxa weeyaan xasuusidaa ku jiro haddii aad ka leexatid wuxuu ilaahay soo jideeyey oo si kale aad ula dhaqmatid waxaad ogaataa ilaahay inuu ku og yahay ogaalkii maxaa ka laazimaya wayujaaziika biafcaalika waxaad samaysay inuu kaa abaalmari doono marka masalata mas'ale ma aha talaacub ma aha tashriicaad yajibu taqayudu biha in ayadaa siday tahay loo fuliyaa waajib yubayin allahu lakum an tadiluu wallaahu ilaahay caliimun allihii ogaal badan weeyaanoo bikuli shayin shay kasta buu ilaahay ogyahay oo caalimu lgeyb washahaada waa marka sidaas ba ilaahay wuxuu idinku dardaarmay wax idin anfacay inaad fulisaan haddaad adduunyada ku fulisaanna cadli baad fuliseen aakhirana jannaad ku helaysaan haddaad diidaanna adduunyadana jawraad samayseen aakhirana ciqaabaad ku helaysaan wallahu aclam sal allah wasalama calaa nabiyina muxamed keliya waxaan iska iloobay waxaa hadda masaa'il aan soo dhisaynay tarikadiisa loo qeybinaya hadda waxa waye masaa'ilaa la dhisay xoolihii marka loo yimaado sidee laleeyahay hal mas'ala keliya aan hadda maanta aan kuu sheega keliya inaan kugu baraarujiya aan rabaa waxa weeyaan tarikada waxaa loo qeybinayaa mas'alada sida loo dhisay lee u qaado yacni mathalan maala la qeybiyey nin tumunow qaatay nin sudusow qaatay nin nisow qaatay nin waxa weeyaan maa baqyabou qaatay u fiirso mathalan nin baa dhintay hooyadiis iyo xaaskiisa iyo gabadhiisa iyo adeerkiisuu ka tegay masaladaas fiiri gabadhaadi nisay kugu dhexlay hooyadii liwujuudi lfarc gabaraa joogtay sudusay qaadanay zawjadii thumun ay leedahay liannahu gabadhaadiyaa joogto in lam yakun lakum walad waatay ahayd ayib adeerkiina waxa weeyaan casabo waay awow ma joogo aabba ma joogo wax kale ma joogaan masaladaa waxaa weeyaan sudus iyo thumun hadday kulmaan yudrabu wafqu axadihima fi kaamil اlaakhar marka waa laisku garaacayaa saddexaa lagu dhufanaa sideed afar iyo labaatan ay ka dhisantay afar iyo labaatankii mas'alo waayo waxaan gabadhi nisaa la siiyey afar iyo labaatan maxaa nis u ah laba iyo toban gabadhiyaa la siiyey hooyadii maxaa la siiyey rubac maxaan dhilahay sudus de sudus waxaa weeyaan afar iyo labaatan suduskooda afar waa ilan lix meeloo afar meeloo lixuu ka kooban yahay afaraa la siiyey afar markaad laba iyo toban ku dartid lix iyo toban ay noqonaysaa zawjadi thumun ay leedahay afar iyo labaatan thumunkeoda waa imisaa saddex ulood waay lann saddex meeloo min sideed ay ku kooban sideed kastaba hal ulay ku leedahay saddex baa thumun u ah hadda waxaan haynay lix iyo toban saddex ku dar sagaal iyo toban sagaal iyo toban waxaa soo haray markaan shan ulood adeerkii casabo ku qaadanay marka maalkii hala qeybiyaa laleeyahay maalkii marka waxaa laleeyahay maalki mas'aladii gabadhi meeqay ku lahayd nis maalki niskiisaay leedahay hooyadii maxay leedahay maalki suduskiisi maalki waxaa lee lix marka loo dhiga hal sudusaa la siinaa zawjadii maxay leedahay maalkii markii loo qeybiyo sideed meel saddexay leedahay inta soo hartay adeerkaa iskale ama maalkia waxaa loo qeybinaa afar iyo labaatan goobood ah maalkii laga dhigaya afar iyo labaatankaas laba iyo toban gabadhii oo nis ahaa la siinaa afar kamid e hooyadii oo waxaa la siinaa sudus ah saddex kamid e waxaa la siinaa zawjadii oo thumun ah inta kasoo hartayna adeerkii qaadaa laleeyahy marka maalkii waxaa weyaan masalada si lagu dhisaa maaska yaa maalkana lagu dhisaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed